halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban xiriirka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan waa aruurnimo sabti ah shan iyo tobanka bisha agost sannadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lix iyo barhkii aruurnimo washingtonna waa koob iyo tobankii iyo barhkii habeennimo idaacadda saaka ee caalamka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah xuseen barre iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku maaqli doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid ah wejigii saddexaad ee shirka wadatashiga doorashada soomaaliya ee dhuusamareeb oo baaqday doorashada waa wax ummadda soomaalida oo dhan ka dhexeeyo min waqooyi ilaa koonfur ummadda degan oo dhan bay doorashada mataqaanaa ka dhexaysaa faamilyada siyaasadeed oo dhan inta kala fikir duwan ee soomaaliya oo dhan inay meel iskugu imaadaan oy ka tashadaan bay doorashadu sax ku noqonaysaa kaasi waxa uu ahaa senatar cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo ka hadlaya ahamiyadda doorashada warbixin arrimahaasi ku saabsan ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka marka horese waxaad kusoo dhowaataan warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
qoraal ka soo baxay saaxiibada soomaaliya ayaa lagu sheegay muhiimadda ay leedahay in shirka madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ee loo ballansan yahay in lagu qabto magaalada dhuusamareeb ay ka qaybgalaan dhammaan madaxda labada dhinac si loo sii amba qaado baa la yidhi geedi socodka isfahamdhisidda ee bilowday intii lagu guda jiray shirweynihii hore ee dhuusamareeb si loo sii amba qaado wadahadallada la xidhiira geedi socodka siyaasad xasiloon qoraalka ayaa lagu yidhi haddii cid ka mid a madaxda ay ka qaybgeli weyso shirweynaha soo socda waxay taasi baabi'in doontaa kalsoonida weli jilicsan waxayna wiiqi doontaa geedi socodka isfahamdhisidda waxayna hoos u dhigi doontaa inuu kulankaasi awood u yeesho inuu gaaro go'aamo lagu hirgelin karo saaxiibada soomaaliya ayaa sheegay in maadaama mudaxileedka baarlamaanka tobnaad ee federaalka uu ku egyahay bisha nofembar ee sanadkan ay tahay in dhammaan saamilayda siyaasaddu ay ka heshiiyaan hannaan doorasho oo aan lahayn dib u dhac sida ay hadalka u dhigeen waxaan ka walaacsannahay in qaar ka mid a dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka aysan weli guddiga u soo dirin wakiiladooda waxaan ku borrinaynaa in wakiiladooda ay u oggolaadaan inay ka qayb qaataan howsha guddiga inta ay sii wadaan wadahadallada ay kula jiraan hoggaanka sare ee dowladda federaalka si loo xalliyo arrimaha weli taagan ayaa lagu yidhi qoraalkan ka soo baxay saaxiibada soomaaliya shirkadda adeega boostada maraykanka ayaa ka digaysa in aysan damaanad qaadi karin dhammaan codadka lagu soo diro boostada ee doorashada dhacaysa bisha nofembar in la tirin doono xilli uu waddanku u diyaargaroobayo tiradii ugu badneed ee codadka doorashada ee lagu diro boostada sababo la xiriira cudurka coronavirus wargeyska the washington post ayaa jimcihii wariyey in adeega boostada uu waraaqa digniinah u diray ilaa afartan iyo lix gobol iyo magaalada caasimadda ah ee washington d c waraaqahan ayaa loo diray ugu yaraan dhowr gobol oo ay ku jiraan gobollo muhiim u ah doorashada sida michigan iyo pennsylvania gobollo badan oo maraykanka ah ayaa u fududaynayay codbixiyaashu inay codadkooda ku diri karaan boostada si taasi ay u yarayso walwalka codbixiyaashu ay ka qabaan xaadirista goobaha codadka lagu dhiibto maadaama ay jirto khatarta cudurka covid warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa
wejigii saddexaad ee shirka wadatashiga doorashada soomaaliya ee dhuusamareeb oo lagu waday inuu maanta qabsoomo ayaa baaqday haddaba sababaha keenay baaqashada shirkan iyo faahfaahinta warkan waxaa magaalada gaalkacyo ka soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalim isxaaq
guddiyo ka kala imaanaya dowlad goboleedyada oo door ku yeelanayay hanaanka doorasho ee la aadayo ayaa maamulada puntland iyo jubbaland ay ka biyo diideen gudbinta afartii xubnood oo laga sugayay kadib saluug ay ka muujiyeen isbedelo siyaasadeed oo ka dhacay dowladda federaalk soomaaliya wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shira faragle oo v o a la hadlayay ayaa u sheegay in uu jiro dib u dhac balse ay ku rajo wen yihiin qabashada shirkii loo madlanaa runtii dee xilligu eesi weeye maantay waa imaanayo guuda qaar baa imaanaya gudidaasi ay ka mid yihiin madax kalena waa la filayaa in marka maalintuu bilaaban lahaa in ay ay maalmo ay maalin dib uga dhacdo ama saacda dib uga dhacdo aan idhaahdee laguma tilmaami karo waxa weeyaan waa waa cilado farsamo shirkuna dib uma dhicinaya haddii mar hadday wufuudda soo bilowdaan oo galabta wufuud imaanayso waxa weye shirkii waa waa waa socdaa waad ogtahay oo yurubaha iyo falaydada iyo dalku waayaha waa ti coronavirus ku jirayo falaydada iyo howlahaasaas si kale ah marka laakiin muhiimaddu waxa weeye shirkii dhuusabreeb tiriyey dhacaya shirka dhuusabreeb tiri waa dhacaya haddii allah awoodda la ogolaado annagu ka galmudug ahaana waxa nagaga aadanay waxa weeyaan inaynu soo dhoweyno wufuudda kala duwan ee imaanaysa gogolno sooniyeyno amniga sugno weji furan iyo kalgacal kusoo dhoweyno sidaa walba astaanta noo ahayd ee dhuusabreeb one iyo dhuusabreeb two tiriguna inuu kasii qurxoonaada aynu rajeynaynaa madaxda soomaaliyeed ee qeybaha kala duwan ee shirka quseeyana run ahaantii aadan ugu kalsoona inay imaanayaan sababta mas-uuliyadda ayaga ku ballamay ayagaas inay mustaqbalka soomaaliya uga hadlaan ku ballamay annagoon gobashaa lahayn abukaato cabdi siciid ugaas ayaa v o a u sheegay in dib u dhac ku yimaada shirka dhuusamareeb uu mugdi gelinayo doorasho wakhtigeeda ku dhacda haddii shirkii loo ballansanaayo shan iyo tobanka agoosto oo dhuusamareeb inuu ka qabsoomo la rabay haddii uu qabsoomi waayo waxaa dhici doonta oo aan mar kastaba maaragta aada iyo aad maaragta looga cabsi qabaa inay dhici weydo doorasho heshiis lagu yahay oo waktigeedii dhacda maqnaanta xubnihii laga sugayey maamulada qaar iyo xukuumad rasmi ah oo dalku aanu lahayn kadib kalsooni kala laabashadii ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka ayaa ah caqabada ku hor gudboon shirka dhuusamareeb balse suurtagal ma tahay in la qabto shir dhinacyadaas oo idil ay ka maqan yihiin soomaaliya wax heshiis lagu yahay oo keliya ayaa horta doorasha uga dhici kartaa haddii aan doorashada dhacaysa aan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada iyo nimanka siyaasadda ku jira aysan ku heshiin doorasho dhici kartaa ma jirto cid gaar doorasho u qaban kartaa ma jirto cid wax gaara maaragta si gaara u wada kartaa ma jirto waxaan aaminsanahay soomaaliya waxaa doorasha uga dhici kartaa wax lagu heshiiyo wasiir falagle ayaa qiraya maqnaanta xubnaha labada maamul ee jubbaland iyo puntland ay tahay sababo farsamo balse waxa uu qabaa in xal laga gaarayo tabashadooda maya xag farsamo cilado farsamooo dhacay bay ahayd shirku dee guddiyada iyo howlaha in la isku duwo ayay muqdisho u tageen mooyaane qaabshireedka iyo waxa hawshu tahay iyo ajanduhu dhulshabareeb baa la iskugula bilansan yahay xubnaha aan soo ayagooan gaarin muqdisho waktigu dadejiyey ka socda puntland jubbalandna qiyaasteeda waxa weeyaan waa dad iyo deegaan iyo dowlado lahajacla dalka ka hayso marka wixii ay ka maqnaayeen oo farsamo ah hadda diyaar loola yahay inay ku daraan wixii la toosnaa walaalaha kale isku duweenna ee haddii ilaahay ku imaayo ay markaas ay ku kabaan waxay hayagaan dhusareeb inay imaanayaanoo hawshu ay saas u dhacaysaanan loo qiyaasayaa maqnaashadana loo qiyaasi maayo inuu noqonayo maqnaasho haddii ilaahay ku imaayo ay ku doonayaan inaan waxoo dhani socon marka arrimahaas dhusareeb baa lagu wasici doonaa wixii haddii qalad barjo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo ka hadlaya kulan ka dhacay dhuusamareeb ayaa dhinacyada ka dalbaday ka qaybgalka shirka dhuusamareeb islamarkaana ay u diyaar garoobeen dhammaan dhinacyadii iyo walaalihii ku ballansanaa gogoshaas inay gogoshii diyaar tahay reer galmudug diyaargaroobeen wakhtigeena ku diyaargaroobeen lana sugayo nogana soo qayb galaan aanan ku soo dhoweynayna gacmo furan waxaan u xafladayn doonaa guusha ka soo baxda gogoshaas mar kale haddii ilaa yidhaahdo walaalahana waxaan leenahay walaalayaal wax kastoo jira iyo hawl walboo jiri karta halkay ku dhammaanaysaa halkaas u kaaya keena sidii ballantuma ahayd waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shirka dhuusamareeb oo la filayay in uu maanta ka furmo magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa baaqday waxaana jira baaqyo lagu dalbanaya qabashada shirka kadib qoraal ay wakiilada caalamka ka soo saareen muqdisho oo lagu dalbanaya qabashada wejigii saddexaad ee shirkii looga arrinsanayay hanaanka doorashada soomaaliya cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
haddaba iyadoo xaaladda kala guurka siyaasadeed ee soomaaliya uu dalku galay islamarkaana ay socdaan wadahadallo la xidhiidhaan nooca doorasho iyo goorta doorashada hay-adaha federaalka la qabanayo ayaa waxaa jira muran siyaasadeed oo ku aadan cidda iska leh go-aanka gaadhista arrimaha doorashooyinka doodahan ayaa imanaya xili wejigii saddexaad ee shirkii wadatashiga dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada soomaaliya uu baaqday maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintan arrimaha ay doodu ka taagan tahay ku eegaya waxaa jirta laba aragti oo isdiidan oo ka dhex taagan xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya taasi oo ku aadan habka iyo cidda leh go-aanka kama dambaysta ah ee doorashooyinka soo socda senator cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo ka mid a xubnaha aqalka sare ayaa aaminsan in doorashadu ay tahay mid ka turjumaysa masiirka dalka loona baahan yahay in aan lagu koobin hay-ad gaar ah doorashada markii la yidhaahdo wax saalan maahan waa wax ummadda soomaalida oo dhan ka dhexeeyo min waqooyi ilaa koonfur ummadda degan oo dhan bay doorashada mataqaanaa ka dhexaysaa faamilyada siyaasadeed oo dhan hadday ahaan lahayd dowlad goboleedyada hadday ahaan lahayd maxaa la yidhahdaa xukuumadda hadday ahaan lahayd baarlamaanka labada aqal hadday ahaan lahayd xisbiyada muxuu ahaa siyaasadeed oo ugu yahay xisbiga la yidhaahdo madasha qaranka iyo axsaabta kalete ee mucaaradka dhammaantood inta kale fikir duwan ee soomaaliya oo dhan inay meel iskugu imaadaan oy ka tashadaan bay doorashadu sax ku noqonaysaa ee doorasho mataqaanaa hal dhinaca ka socoto ama daraf ka socoto ama waxa la yidhaahdo muxuu ahaa hal muxuu ahaa hal aragti leh inayna soconin baa aniga aaminsanahay shakhsiyan waxaa jirta aragti ka duwan midda senator fartaag oo uu qabo senator ayuub ismaaciil yuusuf oo isna ka mid a xubnaha aqalka sare waxaana uu sheegay in doorashada loo marayo sharciga doorashooyinka ee ay ansixiyeen labada aqal madaxweynuhuna uu saxiixay maxamed bashiir iyo bahda v o eeda waa mahadsantihiin saad ka warqabtaan doorashadan waa ka duwan tahay doorashadii laba kun iyo lix iyo toban maanta soomaaliya ama baarlamaanka soomaaliya labadiisa aqal wuxuu sameeyey sharci doorasho oo loogu talagalay dalkan doorashadiisa in lagu maamulo laba kun lix iyo toban madashii xilligaas joogtay wixii u sahla waxaa ka mid ahaa dalkan sharci doorasho oo baarlamaanku sameeyey ama hore u yaalay ma jirin marka anigu waxaan qabaa shuruucda la xiriirta xagga doorashada inay mas-uuliyaddooda leeyihin hay-adaha sharci dejinta waa sax dowlad goboleedyada loogama maarmayo laakiin dowlad goboleedyada doorkooda waxay noqonaysaa in fulinta doorashadaas siday uga dhici lahayd maamuladooda ay qeyb ka noqonayaan ayadoo saa ay tahay weli la tashiyada qeyb bay ka yihiin oo shirarkii dhuusamareeb one iyo two waad ogeed tiriina hadda loo balansan yahay marka waxaan rajeynaynaa in ay noqoto doorashadan doorasho sharciyadiisa ay baarlamanka soo marto baarlamankana waxay gudanayaan waajibaadkooda dastuuriga ahaa runtii waqti badan baa la geliyey sharcigan dariiqyo badan buu soo maray guddigii doorashada iyo guddiyadii kale baarlamaanka la xiriirta waqti baa la siiyey way soo dhammaystireen maanta meel fiican buu marayaa waxaan rajeynaynaa insha allah inay soo gebagabowdo soomaaliyana doorasho ka dhacdo waqtigeedana ku dhacdo murannada la xidhiira doorashooyinka oo ah kuwa soo noqnoqda xilliyada la galo kala guurka siyaasadeed ayaa horey waxaa lagu xallin jiray hab ay isla wada qaataan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada hase haatee xilligan oo ay golaha baarlamaanka hortaallo soo jeedin ka timid guddiga doorashooyinka qaranka oo ku aadan laba hab oo doorashooyinka lagu waajihi karo iyo weliba gogosha wadatashiga wejigeedii saddexaad ee fidsan magaalada dhuusamareeb ayaa sii adkaynaya doodaha labada dhinac axmed nuur ogaas oo ah qoraa ka faallooda arrimaha soomaaliya ayaa qaba in dowlad goboleedyada aan looga fursan karin ka talagelinta hanaanka doorashada dalka
sida laga wada dheragsan yahay dalka hadda waxaa ka jira nidaam federaal ah oo awooddu ay baahsan tahay dowladda dhexe awoodeedu ma dhaafsiisna gobolka banaadir taasina waxay laga maarmaan ka dhigaysaa in dowlad goboleedyada iyo xisbiyada dalka ka jira lagala tashto arrimaha doorashooyinka maadaama xubnaha baarlamaanka intooda badan laga soo dooran doono deegaanada ay maamulaan maamul goboleedyadu sidaa darteed waxaa mahuraan ah in nidaam doorasho oo heshiis lagu wada yahay dalka laga qabto si looga baaqsado dib u dhac ku yimaada dowladnimada iyo faragelin shisheeye senator fartaag ayaa ku eedeeyey xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanku inay wadaan qorshe iskood ah oo ay muddada ugu kordhinayaan hay-adaha jira isagoo tilmaamay in loo baahan yahay in qaabkaas mid ka duwan lagu wajaho doorashooyinka waxaa baryahan howlaha wato oo aad iskaga daba socdo oo mar walba mataqaanaa meesha rabaan ka ridahayo oo sharcigu ku tumanayo waa golihii shacabka weeye golihii aqalka sare meel bay taagan yihiin waxay taageeran yihiin wadatashi in la iskugu imaado soomaaliya oo dhan iskugu timaado maxaa yeelay doorashada ummadda soomaaliya oo dhan baa sugaysa baarlamaanku wuxuu mandeed u lahaa afar sano afartii sano waxay u eg tahay bisha disembar toddoba iyo labaatankeeda maalintii la dhaariyey bay afar sano u buuxsamaysaa nin kursiguu ku fadhiyey raba inuu sii dheeraysto oo soomaaliya dhan ay sugaysa ma asagiibaa marka isxukuminahaya oo dhahaya waan dheeraysanayaa macnaha ma saasuu noqonayaa maya mayaanu leenahay baarlamaanka waa sharci-dejiyey waa yahay laakiin mandeedkiisa afar sano u ahaa afar sanana disembar bay ku eg tahay waa inay u diyaar garoobaan ummadda soomaaliyeedna ay u bandhigaan in doorasho la galo doorashadaas oo ah moodhalkeeda ama nooceeda way gaboon tahay iyo way cagaaran tahay iyo jaallay tahay la dhihi maya waa doorasho loo wada dhan yahay oo laga wada tashado oo shirkii dhuusamareeb one iyo dhuusamareeb two aad buu u fiicnaa meel fiican buu marayay aanan ummadda soomaaliyeed mooralka laga jebinin oo aanan dib loo celinin oo dhuusamareeb laiskugu taga muxuuha wejiga saddexaad iyadoo muddaxileedka baarlamaanku uu ku egyahay dhammaadka sanadkan ayaan ilaayo haatan waxaan caddayn nooca doorasho ee dalka ka qabsoomaysa iyo weliba goorta ay dhacayso waxaana ay ku soo beegmaysaa xilli baarlamaanka federaalka soomaaliya uu kalsoonidii kala noqday xukuumaddii ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo ay ku eedeeyeen inay ka gaabisay inay dalka ka qabato doorasho qof iyo cod ah aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo diyaariyey
doorashadii gaarka ahayd ee kursiga lixaad ee golaha deegaanka ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesora ee soomaalidu ku badan yihiin ee dalkan maraykanka ayaa waxaa ku guulaystay jamaal cusmaan waxaana doorashadaasi uu kaga adkaaday ilaa koob iyo toban musharax oo toddoba ka mida ay soomaali yihiin jamaal cusmaan ayaa waxa uu buuxinayaa kursigii uu ka tegay cabdi warsame oo u wareegay waaxda maamusho guryaha dadweynaha ee magaalada minneabolis haddaba jamaal cusmaan ayaa guushiisa kadib u waramay wariyaha v o a maxamuud mascade keyga maanta lama soo koobi karo anigu ma wingarayn ama ma guulaysan ummadda muslimiinta ah ama ummadda soomaalida ama east afrikaanka halkan degan ayaa guulaystay marka farxaddeeda lama soo koobi karo aad iyo aadna waxaan ugu faraxsanahay xaafaddeena inay isku timid maanta ay mataqaanaa doorashadii dhacday haddeertaana qof soomaali ah inuu noo tagayo siri hoolka dabcan soomaali badan baa kula tartamaysay cabsi badan baa jirta soomaalidu ama kursigoeda dhaafaa ah jamaal cusmaan maxaa u suurageliyey soomaalidii faraha badnayd iyo dadkii kale inuu isagu ka soo baxo waxaa ii suurageliyey anigu cambaign clean ah cambaign mataqaanaa aad iyo aad dadka aan uga gaday fikraddeeda iyo waxqabadka xaafadda aan u qabanayo ayaa ii suurtageli maanta inaad halkan soo istaago xaafadeenna isjeefjiifkii iyo isjeefjiidkii waa laga soo haray dadka muslimiinta ah oo halkan degan oo soomaalida ah ama east afrikaanka waxay rabeen qof u soo istaaga qof dhallinyaro ah oo xaafadeenna barbalem ku jirta taakalgareeya waxaana ii suurtageliyey dadkoo israacay fikraddeedii oo ay ka heleen waxyaabaha marka aad soo bandhigtay haddii lagu doorto aad doonayso inaad wax ka qabato oo ololahaaga aad ku soo ololaysay maxaa ka mid ah walaal markoo dhibaato badan baa xaafadeenna ka jirta saddex toma degmo waaye minneabolis degmadan wax walbeeto way ugu hoosaysaa ama caafimaadka ha noqoto ama dhaqaalaha ha noqoto waxyaalaha laakiin hadda nahaya annaga nahaya waxaa ka mid ah xanuunka carruurteenna ay ku dhimanayaan kaniiniga ay carruurteenna cunayaan anigu marka mas-uul ayaa iga saaran qof walbeeto hooyo walba aabbo walba ama qof walba halkaan degana mas-uul ayaa ka saaran carruurteenna magaalada siri hoolka markaa istaago waxaan ballan ka qaaday inaan dhaho arrintan waa crisis waa arrin degdeg u baahan emergency u baahan in wax laga qabto marka taas waa mid midda labaad walaal saa u ogtahayba xaafadan soomaalida ayaa u badan ama dadka east afrikaankaabaa u badan xaafadan guryo ma lahan dadka guryaha way karaystaan boqolkiiba sagaashan iyo kow guryo la-aan baa ka jirta magaalada meel walba waa dhismaysaa minneabolis word six ma dhismayo marka waxaa iga ballan qaada inaan meesha tegayo oo dadka investorska oo imaanaya guryaha dhisaya inay xaafaddan ka bilaabaan waa haysanaa sbacekii meelihii lagu dhisaayay
jamaal hadalkaa quruxda badan oo aad ku hadlayso dhammaan siyaasiyiintu sidaabay u hadlaan baa layidhi markay doorashada iyo ololaha ku jiraan laakiin markay xafiiska tagaan wixii ay ku hadleen iyo waxay qabanayaan inta badan isku mid ma noqoto maxaa lagu aaminaya jamaal marka niyow marka hore maasha allah su-aal aad u wanaagsan waay marka hore anigu ma ahay siyaasi ma ahay balitihanna ma ahay nin waxaan ahay bulshada ku soo jiray shan iyo toban sano qof walbeeto oo ama qani ha ahaado ama faqiir ha ahaado ama ama ama meel walba ama ha yaraado ama ha weynaado iskugu kay mid waay anigu hadda waxaa meesha ugu soo baxay dadka guryahooda ugu tagaa dadka meeshay joogaan baa ugu tagaa dadka baahidoodaan ka warqabaa anigu ma aha nin shaatiga caddaysanaya maanta ma ahay nin dhallinyaraa baan ahay oo social serviceka ka soo shaqeeyey waxaana iga ballanqaada inaan qof walbeeto broblemku haysto aan wax ka qabto waxaan ka qaban karo dadka xaafadda degana waxaa u soo jeedinayaa xaafadan annagaa wada degan annagaa jooga taladiinna xafiiskii waa inuu furan yahay taladiinna iyo wanaagiinna ayaan u baahnahay xafiiskii waa inuu furan yahay ila soo xariira ugu dambayntii soomaali badan baa kula tartantay dabcan dadku waa kala qaybsan yihiin qaar iyagay u codeeyeen qaar adeeg ku codeeyeen maxaad qaadaysaa si oo tallaabo ah si dadkii aad kala fikirka ahaydeen kala duwanaydeen kaa soo horjeeday aad hal meel isugu keentaan islamarkaasina soomaalida halkan joogta loo mideeyo si guul loo wada gaaro
marka hore walaal su-aal aad u wanaagsan waaye dadka dad badan baa tartamayey wiilal iyo gabdhaba isugu jira oo meeshaan u qalmoo soo istaagi kara anigu waxaan ka ballanqaadayaa xaafadan inaan isku keeno qofkii isku keena inaan ahay hadeertaana waxaan u mahad celinayaa wiilashii iyo gabdhihii ila tartamay waxaana jeclahay fikradaha wadateen fikrada aad u wanaagsan waay xaafaddu go'aan way gaartay go'aankiina jamaal inay doortaan waxaan rabaa marka anigu inaa ii timaadiin fikradihiina ii keentiin ila shaqaysiin fikradaha halkaan ha uga teginina ma aha inaad meeshii lagaa badiyey xaafadii weli waa degantaha xaafadii weli waaridka waa degan yahay ii imow xafiiskii waa kuu furan yahay kaale aan isla shaqayne midda labaad aan jeclahay waxaan rabaa anigu inaan dabaaldeg qurux badan dadkii meesha mataqaana ila tartamayey dadka xaafadda degan iyo kuwaan degganaynba oo east afrikaanka ama soomaalida inaan u qabto waxaana jeclahay sabtida soo socota qof walbeeto inuu facebooka ama social mediada naga arko in ummadda muslimiinta aan isku nimaano gacanha isqabsanno xaafadan annagaa degan aad baan ugu faraxsanahay word six inaan booskaana laka qaadin qof soomaaliyana ku soo noqday kaasi wuxuu ahaa jamaal cusmaan oo u warramayey wariyaha v o a maxamuud mascade
ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa kooxda al-shabaab ka saaray degmada kuntuwarey wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda degmadaasi waxaa inoo faahfaahinaya wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catosh ciidamada kumaandooska danab ee xoogga dalka soomaaliyeed ayaa howlgallo ay ka sameeyeen gobolka shabeellada hoose waxa ay kula wareegeen degmada kuntuwaarey oo gobolkaasi ka tirsan waxay sidoo kale goobjoogayaal kuntuwaarey ku sugan ay xaqiijiyeen in howlgalka uu qayb ka ahaa baaritaano lagu sameynayay guryaha degmada kuntuwaarey saraakiisha ciidamada danab oo la hadlayay warbaahinta afka dowladda ku hadasha ayaa sheegay in howlgalkaasi ay ku dileen saraakiil kooxda al-shabaab ka tirsan waxay sidoo kale saraakiisha daram ay xuseen in howlgalkooda ay ku soo furteen caruur ay sheegeen in kooxda al-shabaab ay dadkooda xoog uga kaxaysteen si loo askariyeeyo wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isaaq cali subag oo baydhabo warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay ciidamada xoogga dalka ee danab iyo kuwa amisom oo iskaashanaya inay si buuxda ula wareegeen degmada kuntuwaarey oo muddo kooxda al-shabaab ay maamulayeen antii laku guulaysadii antii lakula wareega ciidamadii nabaddiidka oo ay muddo ay galanta ka hayeen degmada kunturwaari oo ilaahay ka guulayay ciidamada xooga dalka soomaaliyeed oo kaaladaayeen ciidamada amasom yamay ka guulaysadeen antii kunturwaari ay kula wareegaan cadowgii muddo haysadii oo muddo dhibaato badan ka hay ciidamadaas oo si nabadgelye kala wareegeen degmadaas oo dadweynihii oo degmada deganayay iyo dhammaan dadkii ganacsatadii shacabkiina iyadan dhawaayeen iyad iyadan ka faraxeen maadaama muddo cadow dul deganayay howlasay meeha ku shaqeeyay oo waqti badan geliyey madaxweynaha dowlad goboleed koonfur galbeed iyo dowladda federaalka may hambaliyay ciidamadii xooga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka amisom oo isla kaaladaayeen howlgalaki ogeeka ka qaadeen degmada kunturwaari oo ka guulaysadeen ayaan hambaleeyeen degmooyinka badanaa warku saari gacanta cadowga al-shabaab dowladda iyo gacanta ka hayta haddii laku reebo degmada sablaala degmada sablaala iyo gacanta cadowga al-shabaab weli keersan taas insha allahu tacaala qorshigii oo dibliinku xoreey fadi dareera waan may rajeynay mar dhow sablaalayaan intii kooxda al-shabaab ayaa muddo sanado ah waxa ay gacanta ku hayeen degmada kuntuwaari ee gobolka shabeellada hoose waxayna degmadaasi ka mid tahay degmooyinka ay xoogga ku lahaayeen shabaab mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid a kaalmaha heesaha ee aanu idiin hayno
dadka soo shiruman qaban uma soo kaman digin xerka laba dibliiwood dawa suuman xirin dadka soo shiruman qaban uma soo kaman digin xerka laba dibliiwood marka hawsha loo diray suma ducayninu lama sii dardaarmayn marka hawsha loo diray suma ducayninu lama sii dardaarmayn u dib jiray dabna uu shiday dayaxii waa kaa siri jiray dabna uu shiday dayaxii waa kaa siri tusay waaga daalacay dadka kuwii waxgaraadhu ydalacay dadka kuwii waxgaraadhu dugsi dhaxanta laga galo umiyaa layska dumiyay ilin doqoni calaaf malaahi doqoni calaf malaahi dugsi dhaxanta laga galo umiyaa layska dumiyay ilin doqoni calaaf malaahi doqoni calaf
dhegaystayaal waxaa intaasi ku dhan idaacaddii subaxnimo oo ay si wada jira halkan idinkala socodsiinayeen xuseen barre aadan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan soo saaraheennuna wuxuu ahaa bashiir abikar cabdulaahi tan iyo kulanti dambe waxaan idin leennahay sidaas iyo nabadgelyo
dadkasoo kumaan oran noqda uliyo diirkeen sooma simin rag iyo dumar labadaba ma daraajay dadkasoo kumaan oran noqda uliyo diirkeen sooma simin rag iyo dumar labadaba ma daraajay danahooda mahooye ma daayicii naftaydii isu dumay dadaal faray danahooda mahooye ma daayicii naftaydii isu dumay dadaal faray dabandaabya uga turay dabandaabya uga